barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantaa soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena v o a somaaliadka
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin salaaso ah afarta bisha juun sannadka labakunsagaalyootobanka afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo halkan washingtonna saacaddu ay tahay lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaab iyo ibraahim daanduray
ciid mubaarak ayaan dhegaystayaal dhammaantiinba idin leenahay qodobada idaacaddeenna aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah waraysi aan la yeelnay fanaanka reer jabuuti ciise xabiib wallaahi horta heesaan aadka aan ugu jecelahay waxaan heestaan u qaaday marwadayda aan u qaaday ayaan aad iyo aad iyo aad u jecelahay jacaylkaas waa jacayl xoog weyn buu ahaa jacaylkaasi haddii aan kaaga sheekeeyo jacaylkaasi iyada mooyaane adduunyada inay qof kala jira ma moodeenba
waxaa kalood dhegaysan doontaan dhallinyarada magaalada muqdisho dhallinyaro magaalada muqdisho ka hirgeliyey xarun bixisa adeegyada teknolojiyadda casriga ah
kaalimihii heesaha oo weliba aanu kugu talagalnay maanta heeso aanu ku soo dhoweynayno ciiddana waad maqli doontaan
jacaylka dad baa xumeeya xaraarka ridoo xoreeya xaqiiqdana aan ka sheegin
waxaa kalood dhegaysan doontaan ciyaarihii iyo qodobo kale balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida magaalooyinka waaweyn ee soomaaliya ayaa si weyn looga ciiday maanta dadka ayaa isugu soo baxay qaar ka mid ah barxadaha iyo masaajidada waaweyn ee soomaaliya si ay u oogaan salaada ciidda magaalada muqdisho meelaha ay dadka ku tukadeen waxaa ka mid ah masjidka isbahaysiga islaamka madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaan lagu arkin salaada ciidda ee masaajidka isbahaysiga maanta waxaana halkaasi dadka kula tukaday salaada gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan cali kheyre dadka ayay ka muuqatay farxadda ciidda waxayna isugu hambaliyeynayeen ciidda iyagoo alle ka baryeeyey inuu ka aqbalo cibaadada bisha ramadaan
madaxweynaha mareykanka donald trump iyo ra-iisul wasaaraha britain teresa may ayaa waxaa labaduba ay muujiyeen rabitaankooda siday u ballaarin lahaayeen ganacsiga ka dhexeeya labadooda dal iyagoo yeelan doona kulano tixanaa madaxweyne trump ayaa waxa uu sheegay in uu aaminsan yahay in labada dal ay gaari doonaan heshiis ganacsi oo u cuntama labadooda dal
ciid wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan alfanaan ciise xabiibi waxa uu ka mid yahay fanaaniinta dhallinyarada ah ee dalka jabuuti heesaha uu qaado intooda badani waa kuwo jacayl ah oo ay si weyn u dhegaystaan dhallinyarada wariyaha v o eda ee jabuuti sagal siciid faarax ayaa ciise xabiibi kula kulantay magaalada jabuuti waxaana uu uga waramay fankiisa
aniga waxay tahay fursad fiican bay tahay jabuuti gaar ahaan aad baan u jeclaya horta maxay ahday v o da waa idaacadda keliyata ee maxay ahday adduunka iyo muuqaalka iyo waraysigaba aad aniga xaggayga aad igu weyn marka aad baan u hambalyaynaya horta v o da fanka waxaa layidhahdaa waxyaabaha kale waa la casriyeeyaa waxaa arkaysaa fanka dib habeen isagoo lagu sameeya dabcan ma ma la sameeyaayo qof marka boorka ma iska jafaayo fankiisa dib ma cusboonsiiyaayo aduu taa weli ma samaysa
anigu haa haa haa fankaygu aad dibu cusboonays sanad walba waxaan sameeyaa dibu cusboonays istijaabis codkaagu inuu halkii joogo inay wax ka dhaadhaceen waan tijaabiyaa laakiinse waan isku kalsoonahay halkii weli codkii ii joogaa sagale wax iskama bedelen wallaahi horta heesaha aadka aan ugu jecelahay waxaan heestaan u qaaday marwadayda aan u qaaday iyaan aad iyo aad iyo aad u jecelahay wixiyaan waxaa la idhahdaa heeska waxaa sameeyey abwaanka weyn ee reer jabuutiya ereyada isagaa leh aadan faarax samatar baa leh ereyadaas oo fanaanka weyn ee reer jabuutiya waana heesaa in heeskana waxaan sameeyey marwada wuxuu yidhi marwada ii dhexdee ubadka ii dhashaay intaan kula soo dhaqnaa dharaar qudha kamaan maqal dhagtaydu waxay nacdo dhagtaydu waxay nacdo
maasha allah xaaskii adiga bilowgii jacayl macaan baa soo dhex maray bal iga war jacaylkaas wallahi wallahi isaga le horta jacaylkaasi waa jacayl xoog weyn buu ahaa jacaylkaasi haddii aan kaaga sheekeeyo jacaylkaasi iyada mooyaane adduunyada inay qof kala jira ma moodeynba wallahi nasiib fiican waan dhacay dadkuna bilaadinkuna isku mid maha sagalay wallahi waxaan helay gabadh raaliya ah oo aada u fiican ilaahay hasukaaya hadiyo annaka imadan maxamedba wallahi gabadhaasi waxaan ku tilmaamo ma garanayo waa wanaageen wallaahi maasha allah ciise ilaahay isku kiin waariye aniguna idin ducaynaynaa waxaan maqlay inaad ka soo horjeedid fikraddan ah raggu afar inay wax guursadaan oo adigu waxaa leedahay waxaa tiri baa layidhi anigu may waan helay alele taan rabe khalaas
wallahi isaga waa fikrad waad iga qolsisay aad haa wallahi isagale niyaddeyda kuma jirtaba inkastoo rasuulku yidhi alayh salatu wasalaam afar ragga ilaahay wou baneeyey waana run ilaahay wou baneeyey laakiinse markaad haynteedii aad haysid iyay fiican tahay waa u baneeyey laakiinse anigu niyaddeyda wallahi isagalay taa uun inaan isku dhamaysan
meel kale ma socda dhe meel kale ma socdo waxaan iyada ahaynba ma moodayba inay iyada joogto dunida keligeed waxaan ahaynba misra hadda reer leedahay xaaskaaga waa isqabtaan iminka waxaan isqabnaa laba sannadood ayaan isqabnaa waxaan noo dhalatay gabadh yar maasha allah curadeeda waa gabadh yar waxaa la dhahdaa afnaan ilaahay baa iska leh yaan haynaa iminka aadna waan u fiicannahay wallahi walidii ilaa iskuin barakeeye waxaa jira heese badan oo jacaylood qaado oo oo oo oo oo waxyaabo kala duwan ka hadla dad badanna ay iska dhex arki karayaan marka maadaama jacayl xoog weyn uu hayay saad ii sheegtay uu ku qabtay aad ku guulaysatay ma jiraan heesahaaga kale mid jacaylkaa ka hadlayso amaad ku yidha cabiraysay amaad ku dulmaraysay ama abaan kuu dhibo jacayl wallahi si uu jacaylku sagalay way soo doontaanba aniga marka qaarkood way igu badan yihiin way soo doontaan hees waxaa jirta abwaan uu sameeyey oo reer deri dhaba ah oo habaaba la yidhaahdo laxankan waxaa sameeyey sahal baa sameeyey wuxuu idhahdaa heeska eryada wuxuu idhahdaa jacaylka dad baa xumeeya xaraar ka rido xorfeeya xaqiiqidanaan ka sheegin anigu xiisaan u hayaa xor baan ugu heesayaa xilligu soo aragidhaad xaafadoodu igeeyaa xilligan hor istaagane xiribuhu jaleecaan xisho xishodigu abuuraa wallahi heeskaasi isaga lay
waxaa la yidhi jacaylku dad nin walba horta geesiya iyo gabar walba malaha geesiyada oo jacaylku markuu ku dhaco waxaa la yidhi waa laba uu- dadka uu aaminsiyaa marka heestaan waxay leedahay markaan taga xaafadoodii aan yaro jaleecaba khalaas waxba ma oran karaya kalaas waxaan ma odhan karaya waa- waaban xishoonayaaba xishood aawadeed Ano- adi weli ma kugu dhacday xoog way igu dhacday xoog way igu dhacday kama sheekeen karayaba waan u raacay bas baan raacay ilaa xaafadoodii baan tegey markaan xaafadoodii intaan u gaadhayna waan soo noqday waa baskala soo noqday
waxba markaa waxaad ka baqday inaad iyadii aad inaad aragtaad ka baqday ma jawaabtii ay ku siin lahayd mise hadalkii baad kari weyday jawaabtii iyadii ay soo siinayso talow maxay ku siini iyaan ka xishoodayba oo yidhi wallaahi noqo dib iska noqo wallaahi waa markii dambe waxaan u dhigay inaan iyadii markaan aan kala xishooday ayaan u dhigay facebooka oo ii soo jawaabtay okay bay ii soo qortay markaa buu qalbigu degay
marka ninkaa facebook baa ku caawiyey facebookgaas aad baan u hambalyanaya
dad badan way ka cabtaan facebook laakiin adi jacaylkaabu kaa caawiyey oo aad biiga caawiye aad biiga caawiyey waxaan leeyahay dhalinyarta badan ee maxay ahday facebooka inta badan isticmaalaya ee haysta maxay ahday xishoodku haysto facebooka la xidhiidha leeyahay
kaasi wuxuu ahaa fanaanka ciise xabiibi wuxuu u waramayey waryaheena sagal
waa saciid tahay faarax
dhegeystayaal markana bal aan idin soo qabanno hees uu ku luqeynayo fanaankii hadda aad dhegeysanayseen ee ay wareysanaysay waryaheena jabuuti waa fanaanka ciise xabiib
jacaylka dad baa xumeeya xaraarka rido xorreeya xaqiiqdana aan ka sheegin jacaylka dad baa xumeeya xaraarka rido xorreeya xaqiiqdana aan ka sheegin anigu xiisaan u hayaa corbaan ugu heesayaa anigu xiisaan u hayaa corbaan ugu heesayaa xilligu soo ragidha xaafadoodu igeeyaa xiligan hor istaagane rimuhu jaleecan xisho xishodigu abuura anigu xiisaan u hayaa xorbaan ugu heesayaa anigu xiisaan u hayaa xorbaan ugu heesayaa xilligu soo ragidha xaafadoodu igeeyaa xilligan hor istaagane rimuhu jaleecan xisho xishodigu abuura xilligan hor istaagane rimuhu jaleecan xisho xishodigu abuura ha yeeshee xawalay dhammaan hablaha xulka manta jooga adaa ugu xiisa badanoo runtii xiddigoodii baa tahay wayadaa ugu xiisa badanoo runtii xiddigoodii baa tahay hayeshee xawalay dhammaan hablaha xulka manta jooga adaa ugu xiisa badanoo runtii xiddigoodii baa tahay way adaa ugu xiisa badanoo runtii xiddigoodii baa tahay jacaylka barbaxaniba xordeyo xaaska geliya xalaashana ku doonin barbaxanima hordayo xaska geliya xalaashana aan ku doonin anigu xariir baan huwiya xabad kalaabtaan kulaya anigu xariir baan huwiya xabad kalaabtaan kulaya xilligu sooragidha xaafaduudu igeeya xilligan hor istaagane xiribuhu jaleecaan xisho xishodigu abuura anigu xariir baan huya xabadka laabta ku haya anigu xariir baan huya xabadka laabta ku haya xilligu soo ragidhaad xaabadoodu igeeya xilligan hor istaagane xiribuu jaleecaan xisho xishodigu abuura xilligan hor istaagane xiribuu jaleecaan xisho
hawleyda dhammaan hablaha xulka maanta jooga adaa ugu xiiso badan yaa salaam waxaa ku luqaynayay fanaanka da'da yar ciise xabiib ciid mubaarak ayaan dhegeystayaal idin leenahay meel kastoo aad joogtaan waxaa noo soo socda heesaan ugu talagalay ciidda hase yeeshee muqdisho dhallinyaro badan oo ka soo baxday jaamacadaha iyo kuwo kale oo ku nool magaalada muqdisho ayaa xilligan wajahaya shaqo la'aan aada u daran laakiin ay jiraan dhallinyaro kaleeto oo la yimaada hal abuur shaqo oo noloshooda ku dabarta dhallinyaradaasi hal abuurka la yimaada waxaa ka mid a dhallinyaro maalgelisay ee xarunta teknolojiyadda ee yoltech oo dhallinyarada ka soo baxday culunta kombyuutarada ay halkaasi hawsha ka wadaan warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray weriyaheena cabduqaadir maxamed cabdulle
waa xarun ay si wada jira u maamulayaan dhallinyaro baratay culumta kombyuter sayniska waxay hadda samayseen xarun lagu hormariyo tiknolojiyadda oo lagu magacaabo yoltich dhallinyaradan waxay qaateen in iyaga ay samaystaan shaqo abuur waxayna maalgashi wadareed ku samayseen xaruntan si ay u hormariyaan tiknolojiyadda casriga ee maanta midda jirtaa waxay tahay yoltig waxaa bilownay anigoo arday ah jaamacadda dhigana waxaan ahayn semesterkii labaad semesterka koowaad markaas jaamacadda bilownay cabdikhaaliq ayaa qaba in dadaalka qofeed aysan ku xorneyn inaad haysato lacag badan ama aqoon jaamacadeed balse dadaalku uu yahay marka hore inaad wadnahaaga gufaysato
maya yolteg waxaa maalgeliyey iskale dhallinyarada maanta aragteen ee ka shaqeeya ayaga maalgeliyey ayaga ka shaqeeya dad kale oo ka dambeeya oo maalgeliyey ama caawiyey ma jiro yolteg ayadaa ismaalgelisay ayadaa iswado taas waxay ku caddaynaya inaad wax qabatid kaagama xirnaa inaad baaj haysatid ama inaad lacag haysatid intaba kaagama xirnaa waxay kaaga xiran tahay inaad isku kalsoon tahay xirfaddii aad leedahay wixii aad qaban kartid hamina aad ka leedahay haddii intaas aad haystid lacagna uma baahnid baajna uma baahnid ama certificate inaad haystid uma baahnid wax waa qabsan kartaa dhallinyaradan ayaa wakhti geliya si adeegale u gaarsiin lahaayeen bulshada farxaan maxamed cali ayaa ii sheegay dabcan marka la yidhaahdo ecommerce dadka inay la qabsadaan oo ay noo yimaadaan waxay qaadatay waqti badan iyo inaan gaarsiino waxay u baahan tahay kadhaadhicin badan iyo baahin badan in la ogeysiiyo faa-iidooyinka ay u leedahay technolojiyadda dabcan dadka soomaaliyada intooda badan dad aware of technologies ma ahan laakiin baryahan dambe waxay noqonayaan dad lasii qabsanaya sidaa darteed dhalinyarada oo ah dadka qaar dad hal abuurayaal badan ay ku jiraan ayaa danaynaya in barnaamijyo ecommerce ah ay helaan innagana waxaan u fududeynanay in ay adeegaas iyagoo si fudud een, eh, eh, uga faa'iideysanaya technolojiyadda in adeegyo e-commerce online ah aan u sameyno oo ay dadka macaamiishooda si fudud een, uga adeegtaan adeegyadaas haddaba adeegyo noocay ah ayay bixisaa xarunta tiknolojiyadda yoltig oo ay maamulayaan dhallinyaro shaqo abuur samaystay howlaha qaban waxaa ka mid ah een, waxaa ugu muhiimsan een, qeybaha een, domain registrationka web hostingka ee, waxaa ka mid ah web designer ka mid ah oo ah nashqadeynta website-ka sidoo kale een, waxaa ka mid ah een, international sm spalk oo ah fariimo wadareed si wada jira een, loogu diri karo macaamiil badan iyadoo la adeegsanayo een, eh, se- eh, server oo i p address ah oo hal meel laga diraayo oo macaamiisha si een, eh, degdega ku gaaraysa een, sms-kaas waan bixinaa waxaan kaloon bixinaa een, adeegyada eh, sida software developmentiga inta badan waxaan ku dadaalnaa dadka een, bulshada soomaaliyeed dadka danaynayo in barnaamijyo cusub maskaxdooda fikrado kusoo dhaco kale inay noo yimaadaan markay noo yimaadaan fikradooda inaan u bedelno technology ama system adeega qofkaas waxa uu dalbaday ee maskaxdiisa ku jiro uu rabo baahidaas haysa tusaale qof baa wuxuu dalbanayaa ama culays ka haysataa in n uu n maxay ahayd dalabaadka n tusaale n uga imaanaya macaamiishiisoo kaleeto inuu la socdo oo mar walba waxa ay soo dalbanayaan oo kaleeto ay u baahan yihiin waxaan u sameynaynaa platform oo qofka macaamiilka ah uu kasoo dhiibanayo mar walba commenteska ah ama eh, meesha uu kusoo diraayo dalabka uu u baahan yahay sidaa darteed si fudud ayaan waxaa ugu bedelaynaa marka in adeegaas uu qofka uga faa'iideysan karo isagoo soo dalbanayo waxyaabaha la xiriira n dalabaadkaas dunida casriga ee maanta isticmaalka adeega tiknolojiyadda waxaa ugu badan waa dhallinyaro marka loo eego isticmaalka adeegyada baraha bulshada Een, da-da ugu badan waxaa waaya generationka een, een, dhalinyarada een, inta badan dhalinyarada ayaa ah waxa ugu dhow ee maanta fahmi kara teknolojiyadda weliba jiilka sideed iyo toban ilaa iyo da-da dhalinyaranimada ku jira ilaa taatiga oo kaleete dabcan marka la yiraahdo een, dadka waaweyn oo kale ee oldiga ah ama da-da ah inta badan inay teknolojiyadda la qabsadaan way adag tahay oo faham badan iyo kadhaadhicin badan bay u baahan tahay laakiin dhalinyarada maanta waxaa dareemaynaa dhalinyarada soomaaliyeed inay aada ula qabsanayaan eh, meediyaha iyo waxyaabaha caalamka ka jira inkastoo intooda badan ay ku badan yihiin baraha bulshada haddana een, ah, weli way sii fahmayaan teknolojiyadda qeybaheeda kala duwan hadday tahay e-commerciga hadday tahay dhinaca nashqadeynta website-yada iyo waxyaabaha la sanad walba jaamacadaha soomaaliya gaar ahaan muqdisho waxaa kasoo qalin jabiyay kumanaan dhallinyaro ah waxayse ku biiraan suuqa shaqola-aanta soomaaliya gaar ahaan muqdisho waana mid kamid a caqabadaha waaweyn ee dhallinyarada maskaxdooda ka guuxaya wakhti walba marka loo eego suuqa ay kusoo biirayaan oo shaqola-aan la daalaandhacayo ma jirto dowlad awood leh oo shaqo abuur u samaysa dhallinyarada cabdulqaadir okey barnaamijka dhallinyarada v o a muqdisho
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha waa kan cabdiqaadir samakab
aynu ku bilownay feeryahanka andi ruus ayaa waxa uu garaacay oo uu wareegga toddobaad dhulka ku dhigay antoni joshua ciyaartan ayaa si weyn loo wada sugayey ruus oo u dhashay dalka mexico ayaa waxa uu ka badiyey antoni oo u dhashay dalka ingiriiska ciyaartan ayaa waxaa markaasi ay ahayd mid si weyn loo xiiseynayey ruusna waxa uu ku guulaystay biladaha ama suumanka feerka ee loo yaqaano w b o iyo w b a iyo weliba markaas isagoo sidoo kalena ku biiray liiska ciyaartooydii feerkan ciyaari jirtay ee lewis iyo meg tyson sidoo kale ee rose ayaa noqonaya ciyaartooydii ugu horreeyey ee feerka ee mexikan ah ee heerkan soo gaara dhinaca iyo ciyaaraha kubadda cagtana daafaca sida weyn loo doondoonayo ee kooxda ayakis ee daliid ayaa weli waxa uusan si weyn loo cagadhigin halka mustaqbalkiisa uu ku jihaysan yahay iyadoo kooxaha manchester united bayer munikh iyo real madrid ay doonayaan kooxda real madrid ayaa si weyn waxa ay u doonaysaa xiddigan iyada oo rabta in ay beddel uga dhigto kabtankooda sergio ramos kaasi oo kusii jeeda china sida la sheegayo inkastoo valentino beres uu ka diiday dalabka ramos haddana waxaa la rumaysan yahay inuu tegi doono xiddigan bayer munikh ayaa dhinaceeda doonaysa xiddiga daliid sidoo kalena manchester united oo xaaladda ay ku xun tahayna waxa ay doonaysaa inay soo qaadato laacidkan ayaa loo arkaa hantida ugu weyn ee kooxda ayakis ka soo dhexbaxday sannadkan dhanka kalena weeraryahanka kooxda manchester united romalo lukaku ayaa kusii jeeda kooxda inter milan sida warar soo baxay ay sheegayaan waxaana inter milan ay iska iibin doontaa laacibkooda kale ee mouro icardi oo kusii jeeda kooxda yuventus halka marka yuventus ay heshana laga- ay bayer munik doonayso in daybala ay ka iibsato saddexdan qandaraas ayaa isku wada xiran oo haddii lukaku uu tago inter waxaa bixi doona icardi marka uu icardi tago juventusna waxaa rumaysan yahay in daybala uu bayer munik tegi doono wararkeennii ciyaarahana waa naga intaa
aad ayaad u mahadsan tahay cabdiqaadir samakaab ciid mubaarag ayaan dhegeystayaal dhammaantiin ba idin leenahay meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada ci- heestan
allamaanta ciyaanta iyo iida wanaagsan allamaanta ciyaanta iyo iida wanaagsan ilaaheena siiyey isaga kuwabaale ilaaheena siiyey isaga kuwabaale calankeena iftiimay xidigtaa ku astaysan calankeena iftiimay xidigtaa ku astaysan ilaahiina siiyey isaga kuwabaale ilaahiina siiyey isaga kuwabaale
ciid wanaagsan mar kale dhegaystayaal lamaanta ayaanta iyo ciidda wanaagsan ayaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada ugu dambaysay iyo allaha u naxariista codkii maxamed saleymaan tubec dhammaantayo waxaan idin leenahay ciid wanaagsan aniga iyo daandoray idaacaddeeniina intaas ayay nooga eg tahay
arday joogta iskuulka odayaal talinaya arday joogta iskuulka odayaal talinaya ilaahiina siiyey isababaale ilaahiina siiyey